maamulka Oromiya ee dalka Itoobiya ayaa weli sii wada inuu dhismayaal hor leh ka dhiso duleedka magaalada Bombaas oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysiga Xabashida Itoobiya. Maamulkan ayaa waxa uu isku fidiyey tuulooyin dhowr ah oo ka mid ah gobolka, iyagoona dejinaya dadka xabashida ah. Ciidamo dadka deegaanka ah ayaa waxa ay kolkii hore ku guuleysteen inay weeraraan oo ay kala didiyaan maamulkii Oromiya ee dhulboobka ka waday mandiqada, balse maalmo kadib ayay dib u soo rogaal celiyeen, iyagoona halkaasi dejinaya dadka xabashida ah. Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ayaa waxa ay dowladda xabashida Itoobiya kala kulmayaan xadgudubyo nooc waliba leh. iyadoona iminka dowladda xabashida dadaal ku bixinaysa sidii ay dadka Soomaaliyeed meesha uga saari lahayd oo ay u dejin lahayd dadka Itoobiyaanka ah